SBS Radio.
xasan walaal waxaan waddanka soo galay shantii june two thousand thirteengii ilaa haddana waan joognaa welina wax cusub ma hayno waa gartay marka sharci noocee aad ku joogtaa ilaa iyo hadda wallaahi xasan sanadkii u horreeyey visa one year baan qaatay kadib haddana sanadkii kuxigay visa kale waxay siiyeen one year ah markaan adiga laba jeer aan qaatay min hal sano ayaa kadib waxay siiyeen visa ay dhaheen kusug interviewaaga dambe oo visooyin ay noo soo saareen oo shan sano iyo saddex sano ah inaan interview u maro
waa gartay marka sharciyadaas lagu siiyey maxay kuu ogolaanayeen ma ku shaqaysan karta wax ma ku baran kartay labadii sano u horreeyey waxbarashana maana noo ogoleen shaqana nalama ogoleen kadib tii dambe aan qaatay open visada ahayd ayaa noo ogolaadeen inaan wax ku baranno koorsooyin qaadano kooban dawladda qayb naga kabaysay sida xafiiskan asylum seekerka oo kale ay qaybna naga caawinayay waa gartay marka bilowgii markaad timaadeen oo magaaladan melbourne baad ugu soo horreyso lagu keeno markiiba ma xasan aniga waxaan detationka joogay darwin n a d c detation ee dhahaan baan ku jiray toban bilood kadib twenty fourteenkii bishii labaad ayaan usoo wareegay magaalada melbourne markii lasoo daayay ilaa haddana melbourne maa joogaa waa gartay marka waxaa jirta dood ah ee dadka magaalada la keeno oo xeryaha laga soo daayey adeegyo lama siiyo lacag lama siiyo maxaa layna siiye xaggee layna dejiye yaase ina caawinaya markaas waaga aan markaan cusbeen waxaana caawin jiray barnaamij la yidhaahdo s r s s oo hoos tagto settlinga wallahi every two weeks intii hore aanacd shaqada nala ogoleen xuquuqda waana qaadin jirnay caafimaadka waana loo ogolaa everything waan heli jirnay xilligaas waa gartay dadka qaxootiga ah oo adoo kalaa waxaa qaar badan waxay ka yimaadaan dalal dagaalo iyo dhibaato iyo ay kusoo mareen marka ma layni ogolaa inaad dhakhaatiir ama kuwa maskaxda ama kuwa psycholostiya inaa u tagtaan oo lacag layna ka bixiyo ha dadka u baahan waa loo diri jiray dadka u baahan waa loo diri jiray aad ba intaas intaas aad baan caawimaada uga helnay dawladda waan heli jirnay wixii u baahan sida kale wax walba adiga shaqada waagaan waxaan ka ahayn everything waan heli jirnay waa gartay hadda waxaa la leeyahay dadka si ay sharci joogtaa u helaan oo wakti sharci bermaneda loo siiyo waa inay gobollada aadaan arrintaas ma layni ku yiri ma laynii sheegay waan sugayaa xasan hadduu la yaraado markaan hadda aan interviewga aan maro aniga dadka waxaan ahay shanta sana abalegareeyey haddii shanta sana iisoo baxdo waxaan ku qasbanahay inaan ka tago magaalada melbourne inaana ku noolaan karin magaalada sydney newcastle brisbane magaalooyinka waaweyn waxaan ka ahayn waan tegi karaa baa la yidhi at least inaan ku noolaado saddex sano kadib baan markaa la fiirin karaa waa inaana dawladda income aana ka qaadanin aano wax inaan wax taxation qof baxsanayo oo no aan noqda mooyaane waa inaan noqdaa qof waddankii wax kusoo kordhin karo laakiin lama ogola inaan magaalada melbourne joogo hadda aniga tusaale ahaan meel baan ka shaqeeyaa oo shaqa bermid aan ka haystaa dee iima suurtoobayso sida hadda la ii sheegayo inaan qasab weyaan baa la waa inaad baxdaa
waa garta marka hadday kugu qasbaan oo kale ma jirtaa magaalo aad is leedahay waad aadi kartaa ama shaqaad is leedahay waad ka shaqayn kartaa dhowrkaa sana aad soo joogi kartid
xasan saan magaalada melbourne ugu cusbaa twenty fourteenkii ee aan la qabsigeeda igu qaadatay inaan laba sano la qabsado ayay igu qab igu qasbaysaa inaan haddana ku ku noolaado meel kale oo dee la qabsado dee mana de kolley garanti aniga ma maqal in shaqooyin aan ka helayno tuulooyinkaan aadi karno hadda justy ballarad oo kale jilon oo kale waad aadi kartaan baa la yidhi laakiin dee xasan waad dareemi kartaa shaqa qof markaad tahay waddan dagaalo ka socdeen faamilkiisi aan la soconin faamili ay ku xidhan yihiin isagii nolol u baahan dee meeshuu ka bilaabi karo waad dareemi kartaan waa garta marka haddeer oo kale sharciga aad haysatid oo kale ma ku dhoofi kartaa waddankii ma ku aadi kartaayoo dadka qaraabadaad ma u tegi kartaa may sharciga hadda aniga bashiir aanaan haysto kuma bixi karo laakiin ragga saaxiibaday ah waxay heleen shantii sano qaarkii helay iyo saddexda sano way bixi karaan waddankoodii waddan aan ahayn way tegi karaan waa gartay shaqa noocee aa ka shaqaysaa hadda
xasan hadda markii hore waxaan ka shaqaynaya hosbitaal baan ka shaqaynaya aniga waxaan ahaa dadkii ka faa'idaystay wax koorsooyin baan qaatay koorse ay dhahaan b s i baan qaatay oo caafimaadka la xidhiidha sida patientiga loo caawiyo haddase waxaan ka shaqeeyaa londary waan ka shaqeeyaa waa gartay adigu hadda nin shaqaystaa tahay oo waad ka maaranta cayrtii inaa qaadatid dhalinyarada isku marka timaadeen ama iyaguna doonyaha ku yimid ma maqashaa qaar cayr qaatoo la leeyahay waa laynka jarayaayoo waa inaad shaqo tagtaan xasan maalmo dhaweyto horta dhalinyarada xoogooda aan wada nimid rag badan oo horumar bay sameeyeen aad boqolkiiba sagaashan iyo shan dhalinyarada way way shaqaystaan ninkii ay daruuf shaqa u diida caafimaad mooyaane laakiin maalmaha waxaan maqlay in barnaamijkii s r s ahaa laga joojinayo laakiin dee weli taas ma huba maxaa yeelay kuma xidhnayo de nin waxaan aad iska shaqays kama warrama laakiin arrintaas
waa gartay guud ahaan adiga iyo dhalinyarada waddanka ku cusbaayo yimid markaad cusbaydeen bulshada soomaalida ama jaaliyadda ama communitiyada wax caawimaada ay nii fidiyaan ama tala ha ahaadeen ama meelay ina dejiyaan ama waxay nii raadiyaan ha noqoto guud ahaan bulshada soomaalida wax caawimaada ma ka hesheen
wallaahi soo dhaweyn un de qalbi saliima mooyaane laakiin de wax caawimaad hadda aan ku taaban karo maanaan ka helin laakiin aad qof walboon aragno welcome dadkiini waad u timaadeen un baan nalahaayeen laakiin de hadda waxaan kuu dhihi karo caawimaadaas baan ka helnay ma jiro waa gartay tan u dambaysa bashiirow dabcan waddanka doon baad ku timid markaad imaanaysay ama ku soo socotay australia wixii aad ka filaysay ama sidaad islahayd australia way tahay ama way noqon doontaa iyo sidaad ugu timid oo hadda dhowr sana aad joogtaa aad ku aragtay maxaa ku kala duwan wallahi aad bay u kala duwan tahay aan family man baan ahay nin familkiisii aan twenty two alifkii ugu dambeysay waa dareemi kartaa oo isagoo keligii ku nool dee ani isma lahayn intaasaad faamilkaaga adlisti ama adaa u tegi ama waad isheli doontaan intaasa kala maqnaan marnaba kama felinayno waddanka australia wallahi shaqooyinka australia oo aad ba u fiican tahay ninkii qofkii shaqaysanayo fursado badan oo shaqaa waddanka ka jirto ma xuma aad bay shaqooyinka ugu fiican tahay waddanku sbscomau